qarax ismiidaaminaha oo loo isticmaalay gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa iyo argagixiso islamarkaasna rabtay inay khasaare geysiiso dad shacab ahaa oo ku jiray hoteelka iliyad ee ku yaalla degmada cabdicasiis qaraxa marka uu dhacay argagixisadu gudaha ayay u galeen hoteelka waxaa meeshaa ku dhintay khasaare dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa lix iyo toban qof koo iyo toban qof oo shacab ah iyo shan ka mid ahaa naftihalligayaasha ugu talagalay inay naftooda iyo nafta shacabka soomaaliyeedba gumaadaan sidaasoo kale waxaa meesha ka dhacay dhaawac gaarsiiyey ilaa saddex iyo toban qofood oo goobta ka agdhowaa dadkaas dhaawaca iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalihii hoteelka iyo dad shacab ah goobta ka agmarayey iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha khasaarahaas ay ka gaarsiiyaan saasoo kaleeto waxaa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hoteelka iyo gawaaridii dadka shacabka ah oo jidka ka agdhowaa agaarka marayey howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa tobankii fiidnimo sababta uu nolo dheeraadana waxay ahayd in aan yarayno islamarkaana aan ka taxadarno inuusan khasaaruhu intaas sii dhaafin oo khasaaro badan meesha uusan keenin